bismi illahi raxmaan raxiim marka hore idaacadda v o eda si fiican baan idinsoo dhaweynaya iyo weliye xamse tilekoob ahaan waxaan kuu sheegi karaa inta qayladhaan noo timid marka haddaan kuusoo koobo inta baliyada ku geeriyooday waa lix iyo afartan qof somalilan oo dhan marka haddaan kuusoo koobo gabiil oo kale afar qof aa ku dhintay afar iyo toban qof hargeysay ku dhinteen burc oo kale labada tuule waraabeeye diindiinle laba qof aa ku geeriyooday ceerigaab oo kale laba qof aan ka soo badbaadinay ceelasha inta badan waxaa la sheegaa in ay jiraan amba muddo ay ku qaadato horta maxaa sababaya in ay dad intaa leega ay nagaga dhintaan baliyada ama ceelasha horta saba waa su-aal fiican xamsow siaan sidaan ognay labada biyaha kala nooca biyaha badda oo kale iminka markaad wax kasoo badbaadinayseen haddaad quustid indhuwaad furi kartaa wixii baad arki kartaa ilaa saddex mitir afar mitir baad ku arki kartaa dhoobo ku qabsanaysa ma laha xashiish corruptionna ma laha laakiin marka bali loo yimaado biyuhu waa uusah way culus yihiin haddaad indhaha kala furtid indhaha baa ku xanuunayaba marka waxay leeyihiin oo kale dhoobay leeyihiin oo lugii ku qabsanaya qofkii badbaadinayaaba khatar ku jira waxay leeyihiin qodaxaan maxaa la idhahda geedo iyo waxyaabaha soo raacaya adiga halis gelinaya marka had iyo jeer waxaa loo raagaya muuqaalkii baan jirin iyo biyo kala nooca iyo meeshii khataro adig adiga ku qabsanaya midda kale yeedhitaankana loo yeedho ayaa aada loo habsaamiya waxaa lagu yeedhaya waa lagu baliba qof ku dhacay markaad weytis goormu ku dhacay wuxuu ku odhanaya toddobadii subaxnimo labadii duhrimee ku yeedha ama saddexi galanimo marka hawshaasaa ugu wacan ceelasheenu ma ma laga taxadiriyo ma jiraan in loo sameeyey dayraroo kale dadkase ku dhimanaya qaybahee bulshadu badi ma dhalinyara ma dad waaweynba ma caruurba ma dumarba ma u kala saarteen inta dhimatee horta taarsan waa su-aal fiican xagga cidda ku dhimata dhalinyarada u badan horta qof wedkii wato lama celin karo baliyaasha qaarkood baa waxay leeyihiin maxaa la dhahdaa safety bay leeyihin waxay leeyiin shabigii bay leeyihin waxaad arkaysaa shabigii hoosta inta laga qodo hoosta ciyaalka ka baxayaan ama dushay fuulayaan marka qof wedkii galay dee lama celin karo saa saadi weydiisana waxaa haday jero badan dadka dhalinyarada waxaa jirtaa xil roobaadkii lagu jiro oo dooxyada hargeysa oo kale amba dooxyadii waaweynaaye ee dalka hadday noqoto bari ilaa galbeed maxaad wacyigelin amba fariin wacyigelin aad siin lahayd bulshada hadday gaadileeda tahay iyo haddi ay tahay bulshooyinka ka tallaabaya biyomareenada dooxyada waaweyn ee magaalooyinka ama gobollada udhexeeya horta xamsa tusaaleyn fara badan baan sheegi lahaa lakiin waktigii baan nooga samaynin inay dadweynuhu aanay degin meelaha biyomareenada in carruurtooda ka war hayaan xilliyada roobka inay inay inay ka durkaan biraha leyrhka iyo biyaha hoos hoos fadhiyaba inaanay inaanay ka tallaabin laagaha dooxyada xilliyada roobku badan yahay darawalladu inaanay gawaaridooda ku biimeen dooxyada markay biyaha fara badani socdaan oy samir yeeshaan iminka xalaytoo kale xalay maxaa ugu dambeeyey xalaytoo kale laba gaadhi baan kasoo kasoo tasabato baxday inkastoo mid nin dareewala ayaa biyo biyomareen doox marsi lahaa annaga iyo baleyskiiba wana diiday marka intaan ku jirnay baa warti kaleu baxsaday isagii xataa yara yara bajya laysiiyo u baqi waaye noo hahayd markuu galay biyi biyi qaateen gaari weyn oo iskarogaa oo sinotragu noocyada waaweyna isna biyaan kasoo reebnay saddex qof baan kasoo badbaadinay marka darawlinta waxaan leeyahay wacyigelinta iyo hadalka lagula hadlayo wedkiina baa laska celinaya dadka maqla ciidanka dabdiiskana maqla ciidanka baliiskana maqla idinku baa laydin daneynaya